kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha v o eda ee magaalada london anigoo ridwaan xaaji cabdiweli ayaana barnaamijka u diyaara waxaana toddobaadkan aanu uga hadlaynaa go'aanada laga gaaray shirkii wadatashiga ahaa ee ka dhacayey magaalada muqdisho iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkaasi ka soo baxay oo siyaabo kala duwan dadka soomaalidu ay u arkeen barnaamijka waxaa marti ku ah ra-iisul wasaaraha federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke marka ugu horraysa ku soo dhowow ra-iisul wasaare barnaamijkan martida mikrofoonka ugu horreyn waxaan jecelahay adoo ku mahadsan waktigaaga bal inaad sharaxaad ka bixiso heshiiska aad soo bandhigteen toddobaiyo labaatankii bishan dabcan waxaad ku shaaciseen qaabka doorasho ee soomaaliya dhammaadka sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka muddo kordhin inaanay jiri doonin laakiin dad fara badan waxa ay jeclaan lahaayeen inaad sharaxdo waxa uu yahay heshiiskan runtii adigu go-aan buu ahaa go-aan dowladda dhexe ay gaarsada ahaa beesha caalamka marxinkeeda taageertay wuxuu salka ku hayay adashi soo socda hadda muddo dheer soo bilaabay bishii julaay labada kun iyo shan iyo tobankii kaasoo loo bandhigay adigu dagaaladii dalka ay kala gedisanaa iyo maaragtay dowlad goboleedyada ay dalku ku kala noolaayeen in laga qaado dalka talo oo wasiiro bal sidii ay suuragal noqon lahayd maadaama hal qof hal cod uusa suuraga lahayn sida kale uga haboon dalka kan uga tanaasan kara labada kun iyo lix iyo tobanka marka wakti ku dhamaado odashigaas adigu soo galaaminay waxaa muuqatay in lagu kala duwan asqaabta kala duwan qaarna ay degaan adigu intii sadarkooda ahaa qaarna ay ay ku salaysnaa qabiil ha lagu wado arintatan adigu waxaa laisugu keenay madaxdiisa sare ee ka mid ahaayeen madaxweynaha adaga iyo madaxweynaha baarlamaanka iyo dowladgoboleedyada madaxdooda in bal fakarkaas lasoo dhaweeyo oo laisugu keeno meel dhexe runtii wadatashidaas adigu xabad buu wuxuu ka qarsoomay december lix iyo tobankeedii markaas waxaa lagu tastay in lagu noqdo dagaamadii adigu dadkii haddii loo sheego qof boqolkiiba boqol helaya inaysan jirin fakarkoodii adigu qof kasta un sidii meel loo baxasi lahaa meel dhexan isugu imaan lahaa in dagaamadii gaarsiiyo bisha tobankeediina lasugu yimaado magaalada kismaayo markii arrintaas dhacday kasara isugu yimid ayaan daqay ahayd in markaas haddana isla gaari waayo mowqif dhexa ah runtii maanta ka saara dalka kale meesha marayo waxaa haddana dhacday marka maxamed ogaano in haddana marka lasugu yaacay in laba maalmood adigu kama dambaysa bal hala tijaabiyo in marka kale haddana la helo xal oo intawa qofkaas markay arrintaas ay sugo weysay dowladgoboleedyadu iyo adigu dadkeenii madaxda dowladda dhexe ahayd aan isugu imaanay arrintii isla garanayna meel dhexe ayaa anagu wasaaraha anagoo ah xukuumadda federaalka soomaaliyeed anagoo eegaya maanta dalka iyo dalka soomaaliyeed meesha ay marayaan ayaan waxaan markaas qaadanay go-aan ah in runtii dowladaha ahaan maadaama saliidda meeshaama ay tahay qaranka kale in aan meeshii laga keenin uusan waxna ku noqon siyaasad ahaan iyo maxay ahayd xasiloon iyo arrin labadaba in markaas aan go-aan qaadan goaankaas kufilaysnaa sidii dalka kan loogu tagaasay labada kun iyo lix tobanka kaasoo ku gaarnay in aqalka hoose lagu fiileeyo sidii uu ahaa runtii reeraha qabailada lagu soo xiro aqalka sarena lagu filayo degaano degaanadaasoo ka kala imaanaya stateska adigu labada stateku hadda yacni aan u garanay inay ama ka horeeyeen dastuurka ama ka goola badnaayeen iyadana markaas la siiyey tira dheeraada ka tira dheer inta kaleeto intay heleen arrintaas waxay sar ku haysay mawaadiidii anaga aan ilaa iyo dhowrkan doodan qaadanayna ahaa in wax looga gudbiyo labada tolada axtoonka intay la tirnaato arrinta degaanka iyo arrinta qoyalka markaasaan saas u dheelitirnay runtii dadka kan hadda degaan aaminsanaana degaankii waa runtii aqalkiisa waa lagu saleeyey dadkii kaleeto runtii reeraha aaminsanaana aqalkiisa waa lagu saleeyey laakiin marka laisku dira aqalka hoose aqalka khashanana dee arrintii four point five-ka ee heebay soo jiitagaysa ma jiraysa sababtoo ah baarlamaanku waa hal aqalkuna iyo aqa hoose labadaba marka laisku dirana xisaabtu four point five kuma salaysmaan mudane ra-iisul wasaare dhinacyada markaa shirka ka qayb gelayay go-aankan aad qaadateen ma u dhan yihiin shirku markii la gelayay adigu dadka intii runtii badankoodaha waa ka qayb galeen dowladgoboleedyada matalaya runtii degaanadooda dowladda dhexe oo runtii ahayd madaxweynaha xukuumadda adiga matalayay gudooyaha baarlamaanka markaasfay baarlamaanka iyo guddiyo task force iyo technicala loo saaray guddiga jiray xildhibaano iyo dad goolada ka socda inta isugu jireen iyo
dabcan go-aankaas kadib waxaa soo baxaya in puntland ay sheegtay in heshiiskaasi aanay ogolayn dhinaca kale jubbaland laftirkeeda waxa ay sheegtay madaxda soomaalidu inay ku guul daraysteen oo go-aankan uu idinka idinka yimid beesha caalamkana idinku taageertay marka haddii aan gaar ahaan puntland ku weydiiyo kale maxay ka boodsan tahay kula tahay runtii puntland adigu waxay adigu waxaan waan soo socday markii labada kun iyo laba tobankii garowe lasugu tagay iyo yiri maaragtay markaana ugu dambeynaysa muxuu ahaa in lagu faleeyo dhinaca qabiilka afar iyo shanta beelood ah marka adigu arrimahaasaan jeclahay runtii dadku inay hadda ka kaceen laakiin nationalisbaa jirta waxa weeye puntland wax aysan markii horetaba ayada madaxeedu aysan sameyn oo aysan gaarin inay degaan wax ku doortaan haddana wax waktigaan xaadir kala maraya ay degaanadiisa waleedtaan aysan gacanta ku jirin mideeda kale kana aanan dadkii la xisaabin oo aan dadkii la tirin oo aanan la ogaanin sidii dad uga soo baxayaan degaankaas ama hal qof hadiya ama loo qoftaa ama sida qoftaayada inaysan maanta caddeyn sida ugu wanaagsan ee degaankaas oo qof looga soo dooran karo maadaama aan la tirin dalka censusuusan ka dhicin aanu jirin cards loo qeybiyo ee dadku ay muxuu ahaa aqoonsiga gaarxamid ay ku geli lahayn doorashada aysan jirin ma jirin runtii markaan dhinac kasta ka fiirinay ma jirin si cad oo dadku degaan uga soo bixi karaan annagana meeshka waxa weeye runtii marxidmo wuxuu ku dhacay dalkan ciraaq iyo afghanistan iyo doorasho inta si dhaqso ah lagu galo ayadoo aan laga daalan digin dalku markaas xaasilooni amni daro ay ka timaado ay ka faa'iidaystaan hadda cadowyadan caalamiga ah ee runtii mar kasta ka faa'iidaysta meeshii xiisa siyaasadeed ay ka taagan tahay annaga runtii dawlad dhexe ahaan waxaa mas-uuliyin uga saartay dalkan meeshii laga keenay inaysan ku noqon xiisad maanta xasilooni siyaasadeed iyo xasilooni amni intaba la helo hadda waxa aan qaadanay iyo go-aanada aan qaadanay reer wax ka naaqusnayn wixii ay roob hayseen ma jiraan marka waxa weye maadaama aysan jirin wax naaqusnayn sideedaba annaga waxa aan gacanta ku hayno meeshaana maadaama gaari weynay waxa inta aan gacanta ku hayno inay aan sii deyna aan burburaan wax aan caqligala ma aha runtii dalka kanna ma aha hal qayb keliya iyo laba qayb oo soomaaliya dhameeyey taasna waxaa loo baahan yahay runtii in markasta aan ka baalandegno waxa ugu muhiimsana annaga aan uga tallaabsan karno annaga runtii markasta eegeyna xasiloonada dalka midda siyaasadeed iyo midda amni labada mudane ra-iisul wasaare haddii aan usoo noqdo waxyaabaha go-aanka ku xusan waxaa ka mid a in aqalka hoose laba boqol iyo shan iyo toddobaatanka xildhibaan ay noqon doonaan laguna soo xuli doono hanaankii afar dhibic shan waxaa kaloo la sheegay in codaynta iyo tirinta codadku ay ka dhacayaan dhammaan xarumaha maamul goboleedyada oo somalilanna ay ku jirto arrintaas ma cadda marka waxaan jeclaan lahaa bal inaad sharaxdo yaa horta codaynaya qaabkeesa loo codaynaya haddii xarumaha maaragtay maamul goboleedyada la leeyahay waxbaa ka dhacaya maxaa marka loogu baahan yahay afar dhibic shan in in baarlamaanka lagu xulo waxa weeye maadaama labada boqol iyo sagaatan shanta iyo afar dhibic shanta ku salaysan ay hadda baarlamaanka jira kulli waxay kasoo jiraan deegaano iyo dowlad goboleedyo marka waxa weeye si dadkii loogu xiro yacni loo arko dadkii inay yihiin dad deegaanadii ka imaanaya iyagoo afar dhibic shanta ku imaanaya afar malbe ama shanta beeleed macdahe in dadku runtii dadka deegaanadaas iyo deegaanadii joogeen fursad la siiyo in deegaanada dadka uu ka dhaco doorashada deegaanadaasi oo xildhibaanada soo gelaya ay runtii ula haadaan yacni xiriir iyo dhow deegaanadaas runtii qofku marka halkaas laga soo doorto deegaanada laga soo doorto waxay haraysaa mid markaas uu ka xiran yahay xidhiidka hadda markii keena laga tago arrintan waxay keenaysaa markii ugu horeysay in runtii gobolada dadka iyo deegaanada iyo deegaanada dalka ka tirsan inay gacan iyo saameyn ku yeeshaan runtii sidii qofkii usoo bixin lahaa ama matali lahaa hadday tahay degmooyinkaas iyo hadday tahay dowlad goboleedkaas marka taasaan ku sameynay in doorashada aysan hadlay sidii xamar ka dhacay sidii horeeto kaleto in marka kale waxaa dooranaya aysan noqon odayaashii keliya oo xulaya ay noqoto dad electoral ah oo runtii lasoo xulay inay markaas electoral collegekaas ama koobkaas andahe inay iyaga markaas ay noqdaan dadka runtii soo dooranaya xildhibaanadaas arrimahaas oo dhan waxa weye arrimo aan hadda danacsana xukuumad ahaan inaan detailkeeda aan qubno haddii la yidhahdo aan fixino markaasna aan horgeyno muxuu ahaa hay-adaha sharci dejinta iyo oo dhan si runtii loo gaarsiiyo marka annaga aan tagno wadanka turkiga laba bisha february aakhirkeeda aan hordigno adigu sidii formuladan aan hadda qaadanay iyo optionkii aan qaadanay iyo habka loo dhaqaangelin karo optionkaas waa gartay dadka qaarkii haddii arrintaas aan sii dabagalo waxay isweydiinayaan sidee laga yeelayaa beelaha qaar oo mararka qaarkood hal ama laba maamul ka soo geli kara oo maaragtay labadaas dhinacba ku nool waxa weye de waa in kuraastu koley kii laba la iyo kii saddexle hadday jiraan laba degaan iyo laba dowladgole yihiin waa kasoo kala gelayaan oo ma aha reer kasta inuu hal dowladgole keli kuqubaya sida loo degan yahay ayaa kuraasaa loo qaban doonaa hadii la yidhahdo waana rajeynaynaa marka ugu horeysay in dadku deegaanadaas degan iyo kulli laga qeyb qaato sidii dadkaas uga soo bixi lahaayeen dad xiriir dowlale iyo baarlamaankana ruuxiisa hadda jiran inuu qayb ka noqdo intii uu fududeeyo sidii habkaas loo gaari lahaa oo hab dimuqraadiyadii u dhow runtii waxaan rajeynayaa tallaabadaas inay noqoto tallaaladii runtii gaarsiin dalka hal qof ka lacag waa gartay lixda xildhibaan ee aqalka sare ee la leeyahay min saddex ayaa loo siinayaa puntland iyo somalilan maxaa loola jeedaa maxay ku mutaysteen akumakaseen dee dad soo jireena runtii waxay ahaayeen dastuurkan io ka horeeyey aniguu ka baaxadiyey dabaan ahaan iyo kuwa lacan marka taasa taxdirintaasa lagu siiyey runtii waana taxdirin marka horeta codsanayeen inuu xakan howlana fiiriyo dhibka waxaa keenay oo runtii dadku aysan ogeyn waxaweye qodobka labaatan iyo labo ee ku jira dastuurka ayaa wuxuu qorayaa laba arrimood oo iska hor imaanaya marka hore wuxuu leeyahay aqalka sida waa in laga keenaa sideed iyo tobanka boqol qodobkaas farqadiisa d wuxuu leeyahay aqalka sida dadka ku jira ee odayaasha ah waa inay ka kala yimaadaan si dheelitiran inay uga kala yimaadaan dowlad goboleedyada marka maadaama meeshii ay ku jirtay in dowlad goboleedkana dheelitira oo dad dheelitiran ay ka yimaadaan marka kalena ay ku taallo in laga keeno ayaa runtii waxaan tixgelinay arrinta ah dadka aan sudaan dowladgoboleed waa ka baaxad weyn yihiin ama waa ka horeeyeen dastuurkan maantaas ayaa lagu siiyey beelaha qaarkood haddii aan eegno sida beelaha banaadirga oo kale waxay u arkaan arrintan iyo habka wax u dhacayaan labada kun iyo lix iyo tobanka inay tahay cadaalad darro cabasho ayayna muujinayaan marka arrintooda maxaa ku xallinaysaan iyaga
hadda waxa weeye magaalada muqdisho iyo amadhehe gobolka galaadif xaladiisa weli lagama hadlin waana ubaahan tahay arrintaas in laga hadlo waxayna la tahay markii ayaga laga hadlo oo isku raaco waxa ay noqonayso in ayaga markaas la cayimi doono waxa ay maaragtay hadda labada gobol ee hiiraan iyo soolada dhexe walow aysan dhamaystiren laakiin madaxweynaha waa tiri waa furay waa la xadiyey labadaas in noqonayaan dowlad goboleed soo socda marka iyada waa loo sii cadafay inta xidnoodka ay yeelanayso markay dhameystirmaan laakiin gobolka manaajid ama caasimadda muqdisho aan dalka soomaaliyeed labada ma cadda hadda statuskeedii hadda alraba annaga kulan wasiir ahaan iyo xukuumad ahaanba inaan haddii laa ku gudbino oo runtii laisku raaco wadatashi la geliyo caasimaddii dalka weeye waxa ay noqonaysa kadibna markaas wixii ay istaahisho runtii loo cayiyo waa gartay kareeto aan rabo inaan ku daysano waxay tahay mar kale aan rabo inaan ku dasay ruban waxa weeye annaga hadda waxa aan sameynayna waa moodul aan sameynayna labada kun iyo lix iyo tobanka waxyaabaha runtii markii labadii kun iyo labadii tobankii dastuurka la ansixiyey ee doorashada ay dowladaas ugu dambeysay xukuumad gaarka waxyaabihii runtii aan laga baaraandigin waxay ahayd labada kun labada iyo tobanka labada kun iyo lix iyo tobanka waxay ahayd inay jirto roadmap cad oo runtii la raacayo xukuumadaha yimaada ay raacaan si loo hirgeliyo hal qof hal coda waxa weeye marka arrinta hadda ay ugu dhawanaan doonto runtii degaanada iyo dadka qaba mar dambaysa inaan arrintaa laysugu soo noqonna waxaan rabnaa inaan waxaqiijino oo aan runtii siino kalsooni buuxda wixii shalay laga aan la samaynin ee ahayd in xukuumaddii iyo dowladdii imaanaysa labada kun iyo labaiy tobanka labada kun iyo lix tobanka la siiyo muxuu ahaa roadmap runtii ay ku shaqayn karto oo oo runtii dheelitiran ee waddanka lagu gaarsiin karay oo aan la samayn ee dad ilahi waxaa la rabaa inaan samayn labada kun iyo lix tobanka labada kun iyo labaatanka waxay xaqiijinaysaa dowladda timaada iyo dadka yimaada inaysan ka leexan oo runtii aan laga leexan arrimahaas si dalku u gaaro hal cod hal qof waa arrin aada muhiim u ah waxaana rajaynaynaa haddii ilahi inaan ku guulaysano roadmapkaasna la ansixin doono intaysan dowladda soo socotay ugu dambeyn mudane ra-iisul wasaare dabcan go-aanka waxaad ku sheegteen in hanaankani uu yahay mid ku kooban oo keliya labada kun iyo lix iyo tobanka ama looga gudbaayo dhammaadka labada kun iyo lix iyo tobanka dad fara badan waxa ay aad iyo aad u doondoonayaan inay ogaadaan maqaamka caasimadda ay yeelan doonto xilligan iyo aqalka sare haddii xubno ay ku yeelan doonto magaalada caasimadda ee muqdisho haysatan waxa weeye haddii caasimada muqdisho ay runtii arrinteeda lagu heshiiyo iyo habka iyo iyo statuska ay yeelan doonto wixii markaas ummadda isla garata de waa la ansixinaya waana runtii lagu darsanayaa maaragtay wixii istaasho oo wacayiman marka waxa weeye qubayshatan ma jiraan wax aan laga noqonayn ama lagu dari karin ama la sixi karin oo un keliya waxaa muhiima in arrintaas la laso la saxo laisku heshiiyo sida maqaamka caasimada uu noqonayo markaasna yani runtii wixii istaasho markii ummadeed la marsiiyo aad iyo aad baa umahadsan tahay mudane in barnaamijkaa nagala qayb gashay intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aanu uga hadlaynay go'aanada laga gaaray shirkii wadatashiga ahaa ee magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey waxaana barnaamijka marti ku ahaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sarmaake inta markale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli obileh sidaa